madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa ugu tacsideeyey dhammaan eheladii qaraabadii dadkii ku dhintay magaalada beedhabo kuwaas oo loo dilay aano qabiil madaxweyne laftagaren waxauu sheegay in xilligaa nasiib darre ay tahay in laisku dilo qabiil oo aan wax xigmada ugu jirin bulshada waxaa kaloo intaa ku daray in lagu raajiyoogo dadkii ka dambeeyey falkaasi foosha xun islamarkaana sharciga la horgeyn doono madaxweyne laftagareen ayaa sidoo kale uga digay ciidamada qaarkood ee kulugla falkaasi maadaama looga baahan yahay inuu dheeraan sharciga iyo waajibaadka ka saaran ilaalinta shacabka cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa ugu dambeyntii ku amray ciidamada qaarkood aysan ama an khuseynin amniga magaalada inay ku laabtaan xeryahooda lagana mamnuucay magaalada sharci magaalada hubka sida sharci darada siiba kuwa qaarkood la sheegay inay falalka amniga kuwaas oo kale ay hurinayaan kuwa dilalkan iyo dhibaatada geystay oo sida xun u fikiraayo oo rabshadaha ku wado dadka shacabka iyo oo ka shaqaynaya waxaana shaqadooda ahayn waxaan leenahay haddaa ummadda iyo shacabka ah kula soo noqoteen dhibka intaan ka badan cid in ku fiirsan doonto ma jirto nin walba oo ciidamada ka tirsan waxaan rabnaa inuu xarintii uu ka tirsanaa iyo ciidanka uu ka mid ahaa uu joogo magaalada baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed oo dhan nin aan ka tirsanayn ciidamada qalabka sido oo hub ku wadan karo oo wax ku samayn kara ma jiro saacaddan laga bilaabo waxaan amar ku bixinaynaa in magaalada aanan cidna aynan hub ku wadan karin ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan ciidanka loogu talagalay inay amniga sugaan oo magaalada u xil saaran bes ayaa hub ku wadan kara oo amniga sugi kara ciidamada kale oo rabshada dadka ku sameeyey nin kastoo askari ah waxaan rabnaa in uu ku noqdo xeradii uu ka yimid dadkii gacan ku dhiigilayaalka ahaa oo dhibka geystana sida ugu dhaqsaha badan waa in lagu soo qabto ciidamada amniga ayaan ku amraynaa inay sida waan amarna waa ku bixinay waanaba soo qabanaya insha allahu